بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسير قرآن كريم كأه سورة التغابن مدنية وآياتها ثماني عشرة وحاويان سورة التغابن ليراهدو madiinay ku soo degtay aayaadkeeduna waa siddeed iyo toban aayadood marka qubniga ama taqaabunka waxaa weeye qofka oo lagu siro beyca oo wixii uu watay wixii uu qiimahiisa lahaa wax ka yar lagu iibiyo oo u caddaato marka in la siray oo beeca lagu khayaanay ay u caddaato yaa taqaabun la yidhaahdaa marka gaa gaalada waxaa weye waa yoomka ay ogaanayaan markay iimaankii ka tageen gaalnimadana ay qaateen in ay adduunyada marka ay joogeen beeca inay ku khasaareen oo lagu siray oo lagu khayaanay taas inay ogaadaan baa looga jeedaa suuraddan waxaa weeye taqaabuna suuradaha madiine ku soo degtay bay ka mid tahay xagga shareecada ayay ka hadli laakiin waxay shabbahdaa suuraddan sidii qur'aankii maka ku soo degay oo caqiidada ka hadlayay waxay ka bilowday ilaahay weynankiisa iyo cadamadiisa iyo awooddiisa raadka qudradiisa inay ka sheekayso waxay ka hadashay haddana bini aadamka oo kii ilaahay aqoonsaday iyo kii kaafirka ahaa ee ilaahay diiday oo ilaahay nicmooyinkiisa diiday waxaa kalooy ka hadashay ummadihii tegay oo laga sheekeeyey oo rususha ilaahay beeniyey iyo wixii ku dhacay oo cadaab iyo halaag ah gaalnimadooda daraaddeed iyo madax adeygooda waxay suuraddu ka sheekaysay bacdiga oo dadka lasoo bixin doono qubuurta laga soo saari doonana inuu xaq yahay oo aan lagama maarmaan uu yahay ama mushrikiinta gaalada ama ha qireen ama ha inkireene suuraddu waxay ina fartay ilaahay iyo rasuulkiisa inaan adeecno waxay inooga digtay inaan rasuulka ilaahay inaan waxaa weye ilaahay iyo rasuulkiisa iyo dacwadiisa inaan ka jeedsanno suuraddu waxay ku soo khatinta waxay ka hadashay haweenka iyo owlaadda carruurta qaarkood haddii taladooda la dhegaysto inay cadow ku yihiin ragga haddii ayna ka digtoonaanin jidka ilaahay in wax lagu nafaqeeyo ayay ku soo khatintay yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum waxay ku soo degtay sababu nusuulkeeda anna rijaalan min ahli makkata yaa aslamuu way islaameen wa araaduu waxay dooneen an yuhaajiruu ila annebiyi inay u haajiraan sala allahu calayhi wasalam fa manacahum waxaa u diiday aswaajuhum waxaa weeye haweenkoodii iyo wa owlaaduhum wa qaaluu waxay yidhaheen sabirnaa waannu sabirnay calaa islaamikum islaamkii baan ku sabirnay walaa sabra lanaa calaa firaaqikum inaad haddana naga haajirtaan oo naga tagtaan kuma sabri karo fa ataacuuhum raggii haweenkii bay adeeceen wa tarakulhijrata bay ka tageen fa anzala allaahu tacaalaa aayad aayaddaasu soo dejiyey bismi illaahi araxmaani araxiim bismillaahi ilaahay magaciisa allihii arraxmaani naxariista guud naxariistay allihii arraxiimi naxariista khaas naxariistay ayaan ku bilaabayaa magaciisa yusabbixu waxaa nasaha maa lilaahi ilaahay waxaa nasaha oo xumaan oo dhan ka hufa maa fi samaawaati waxa idharka joogo iyo waa maa fi lardi yunasihu allaha tacaala ilaahay waxaa nasaha oo yumajiduhu ilaahay waxaa sharifa wax alla wixii cidharka iyo dhulka jooga oo makhluuq ah tansiih ama waxaa hufid daa'im ah oo mustamir ah oon kala go'aynin ayay ilaahayay ku tasbiixsadaan lahu keligii unbaa iska leh almulku mulki ilaahay keligiibaa iska leh iyo walahu lxamdu mahadna keligiibaa le jalla wacalaa isagaa mulki taam ah iyo tasaruf kaamil ah khalqigiisa isagaa u leh isagaa muto in la ammaano waxdahu maxaa nicmooyinka oo dhan iyaga ayay ka yimaadeen isagay ka yimaadeen wa huwa allana calaa kulli shay-in wax la arkaba qadiirun awood buu u leeyahay qaadirun calaa kulli shay qofkuu doono waxaa khani buu ka dhigi qofkuu doonana faqiir buu ka dhigi qofkuu doona wuu cisaynayaa qofkii doonana wuu dulaynayaa wa idaa araada shay-an fa innamaa yaquulu lahu kun fayakuun ayuu ku odhanayaa huwa alle alladii allihii weeye khalaqakum idin abuuray haddaad bini aadamkii tihiinow ilaahay baa idin uumayoo idin abuuray markaa fa minkum waxaa idinka mid noqday kaafirun mid gaala oo allihii abuuray ku kufriyey oo diiday wa minhum wa minkum waxaa idinka mida mu'minun mid mu'mina idinka mid ah ilaahay subxaana wa tacaalaa isaga ayaa abu idin abuurayoo qaabkaas iyo shakligaa quruxda badan ee muxkamkaa isagaa idiin abuuray waxaa waajib ahayd qof la arkoo idinka idinka mida inuu ilaahaygaa rumeeyo laakiin waxaa dhacday kuwa idinka mida inay rabbigood ku kufriyeen kuwa idinka idinka midana rabbigood oo khaaliqoodii ah ayay rumeeyeen marka waxaa weeye gaalkiibaa ugu sii darane allihii abuuray yuu ku kufriyeyoo ayuu diiday mu'minkiina allihiisii khaaliqa ahaa ayuu yuu rumeeyey marka qur'aanku gaalkuu soo hormariyey culimmadu yidhaahdeen fa minkum kaafirun gaalkiibuu soo hormariyey wa minkum mu'min oo gaalkaa la hormariyey sababtuna waxaa la yidhi waa gaalada farabadnidooda iyo muslimiinta yaraanteeda oo ilaahay siduu aayad qur'aana ugu yidhi wa in tutic haddaad addeecdo akhara man fil ardi in badan oo dhulka joogto yudiluuka can sabiiliillaahi jidka ilaahay bay kaa lumanayaan aayad kalena alle wuxuu ku yidhi wa qaliilun in aad u yar weeye min cibaadii addoommahayga ashakuuru kuwa imahadinayo wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun wuu arkaayo axwaashiinna wuu ogyahay wuu taalacanayaa laa takhfaa calayhi khaafiya wax ilaahay ka maqan ma jiro markaasuu ilaahay wuxuu haddana kala dhigdhigay awooddiisa iyo dalaa'ila waxdaaniyatii fa qaala wuxuu yidhi khalaqa asamaawaati ilaahay waxaa weeye cidharka isagaa abuuray wal arda dhulkana isagaa abuuray bilxaqi xaq buu ku abuuray ilaahay baa abuurayoo bilxikmati albaaliqa xikmad aad u weyn oo ku jirto masaalixda danaha adduunyada iyo tan aakhiraba laa cabatan ciyaar uma una abuurin ilaahi subxaanahu wa tacaalaa walaa lahwan lahwina uma una abuurin alle subxaanahu wa tacaalaa laa cabatan walaa lahwan wa sawarakum ilaahay isagaa idin qorsheeyey oo fa axsana wuu wanaajiyey suwarakum qaabkiinna iyo waxaa weeye qaabkiinnana wuu qurxiyey wa sawarakum ay khalaqakum fii axsani suuratin wa ajmala shaklin qaabkan ugu qurxadan buu idin abuurayoo fa adqana wa axkama khalqakum laqad ilaahay siduu u yidhi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim haddii bini aadamka aad fiidiso sida uu u taagan yahay iyo xubnihiisa waxaa weeye wax ka qurux badan ma jiro haddii xayawaanka kale loo fiiriyo wa min xusni suuratihi waxaa ka mid ah annahu khalaqa muntasiban wuu taagan yahay waxaa weeye sida xoolaha uma fooraro wa ilayhi ilallaahi alla intii ka ah yu almasiiru meesha loo noqonayana waa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kulla arkana markaasuu camalkiisa yuu ku abaalmarin doonaa yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa fi samaawaati cidharka waxa jooga ilaahay wuu og yahay wal ardi dhulka wuxuu joogana oo kaa'inaada wuu og yahay wa yaclamu alla wuxuu kaloo og yahay maa tusiruuna wixii aad siraysanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujinaysaan wallaahu allana caliimun kii og weeye bidaati suduuri laabta waxa ku sugan laabaha wuu og yahay cilmiga ilaahay oo waasica meel kora ayaa laga soo bilaabayoo samaawaadka weynankaa la egee toddobada ah wax alla wixii dhex jooga alla wuu ogyahay wal ardi dhulka wixii jooga oo dhan dhulka dhala- qaaradaha intaa la eg waxa jooga wuu ogyahay taasi waa meeshii ugu korraysay ee ugu weyneed wa yaclamu waxaa kaloos ogyahay maa tusiruuna waxaad idinku qarsanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujinaysaan taana waxaa weeye waa tallaabadii ku xigtay waxaa ka sii hooseeya oo ka daqiiqsan wal- waxaa weeye wallaahu allana yaclamu wuu ogyahay bidaati suduuri laabaha wixii ku sugan ilaahay wuu ogyahay waxa sir oo qarsoon seeba marka acmaashiina muuqato ay uga qarsoonaanaysaa alla subxaanahu wa tacaalaa wixii waxaa weeyaan waxa bi- samaawaadka iyo ardada wuxuu inugu baraarujiye waxa ku maqan wuu ogyahay haddana wuxuu ogyahay addoommuhu waxay qarinayaan iyo waxay muujinayaan haddana wuxuu ogyahay waxa ay laabtooda qarinayso laa yakiibu can cilmihi shay ilaahay cilmigiisa wax ka maqnaan kara ma jiro laa min alkulliyaati waxyaabaha waaweyn walaa min aljus-iyaati waxa gobollada ah fabtada'a bilcilmi shaamil cilmiga weyn oo samaawaadkii ardada uma waxaa weeye bisiri alcibaadi addoommaha iyo wacalaaniyatihim uma bimaa tantawi calayhi suduurahum kaasoo dhanna waxaa weeye waa good wacdi iyo waciid ishuwan weeye inahu id huwa tacaala almujaazi calayhi biاthawaabi waalciqaabi ciqaab iyo thawaabba iyo abaalmarinba isaga ayaa abaalmarinaya alam yaatikum naba'u aladiina kafaruu min qablu waxaa lala hadlayaa nimankii gaalada ahaa yaa ilaahay wuxuu leeyahay alam yaatikum miyuusan idiin imaanin naba'u aladiina kuwii warkoodii waxaa wey weynaa hab- waxaa weye warkoodii aad u weynaa miyuuna idiin imanin aladiina kafaruu kuwii gaaloobay min qablu qurayshay iyo gaaladiiay khabar ummadihii tegey qowmi caad iyo wa- wathamuud iyo wixii ku degay oo cadaab ah miyidan maqal oo fadaaquu kuwaasi way dhadhamiyeen wabaala amrihim amarkooda cidhibxumadiisii ayay dhadhamiyeen walahum waxaa usug- iyay adduunyada ku dhadhamiyeen gaalnimadooda daraaddeed walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun oo aad u xa- xum- u xanuun badanoo daran daalika cadaabka oo aakhariya adduunka ku dhacay labadaba biannahu bisa wuu haabitun wuu sugnaaday biannahu bisababi annahu iya- iyagu kaanat waxay ahayd ta'tii inay u timaaddo rusuluhum rusushoodii yaa bilbayinaati xujooyin cadcad oo waadixaad ah iyo baraahiin burhaan waxaa weeye oo aad iyo aad u iftiimaya oo saaticaad ah oo i- runta am- ambiyada inay run sheegaysa ku tusayo ayay ula yimaadeen waxay ku jawaabeen marka faqaaluu waxay yidhaahdeen abasharun ma bini aadam ayaa yahduunanaa annaga na hanuuninaya iyaga oo la yaaban yaa waxay yidhahdeen ma bini aadam baa la soo diray oo annaga ha- na hanuuninaya waxay inkireen rasuulkii inuu bashar noqdo waawa culimmada waxay yidhaahdeen ankaruu rasuula ankaruu waxay inkireenoy diideen an yakuuna arasuulu rasuulkii inuu basharan bini aadam ahaado way la yaabeenoo way diideen walam yunkiruu ma ayna inkirin an yakuuna macbuudahum kan ay caabudayaana xajaran inuu dhagax ahaado waxaa weeye waa caqligooda yaridiisa iyo macno darridooda weeye fa kafaruu markaasay rusushii way ku gaaloobeen watawallow way inay raacaanna ay waxaa weeye ilaahay ka raxmaanka hanuunkiisa inay raacaanna waxaa weeye way diideen iyadaas marka maxaa dhacay wastakhna allaahu ilaahay wuu ka deeqtoomay dha- daacadooda iyo cibaadadooda ilaahay wuu ka deeqtoomay iyo iimaankoodaba ilaahay wuu ka deeqtoon yahay wallaahu allana haniyun kii deeqtoon weeye xamiidun maxmuudun oo la mahadya weeye hadday dadkoo dhan ay rumayn waayaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa haniyun can khalqihi maxmuudun fii daatihi wa sifaatihi laa tanfacuhu taacatun daaca ay dadkeeneen ma anfacayso nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam walaa taduruhu macsiyatun macsiyana ma dhibayso li'annahu mustakhnin cani alcaalamiina caalamkaoo dhanba wuu ka deeqtoomaa marka gaaladii haddana waxaan gelaynaa inay inkireen in la soo bixiyo bacthi wax la yidhaahdo oo dadka mar labaad la soo nooleeyo oo aakhare iyo nolol kale iyo xisaab iyo janno iyo naar iyo inay jirto taa way diideen marka ilaahay wuxuu yidhi zacama waxay ku andacoodeen waxaa weeye been weeye waxaa weeye zacama waa waa matiyatulkadib beenta waxay daabadeedii weeyaa la yidhaahdaaye zacama waxay sheegteen oy ku- ku andacoodeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay alla yubcathuu inaan la soo bixinaynin ayay ku andacoodeen oo sheegteen zacama waxay sheegteen aladiina kafaruu waxaa weeye kuwii gaaloobay alla yubcathuu inaan la soo bixinaynin ayay ku andacoodeenoo qubuurta aan laga soo saaraynay markay dhinteen kadib qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow balaa inaan laidin soo saaraynin iska dhaafe waa la idinsoo saarayaa wa rabbii rabbigaygaan ku dhaartaye la tubicathunna waa la idinsoo saarayaa qul waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow amarka saad sheegateen ma aha rabbigay baan ku dhaartaye qubuurtiinna waa laidinka soo bixinayaa idinka oo nool marka waa aayaddii ugu dembaysay saddexdii aayadood ee nidhi ilaahay wuu ku dhaartay markay gaaladu diideen ina maxay la soo bixinayo suuratu yuunus baan ku soo maray waxaa weeye axaqun huwa maxaq baa qul ii wa rabbii qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow ii nacam waxaa weeye wa rabbii rabbigay baan ku dhaartaye waa laydin soo bixinayaa ta kalena waxay ahayd wa qaala aladiina kafaruu waxaannu ku soo marray iyadana suuradda la yidhaahdo suuratu saba'a ayaan ku soo marrayoo waxay yidhaahdeen nalama soo bixinayo marka iyadana waa loogu dhaartay in la soo bixinayo tanna waa tii saddexaad humma markaa ka bacdi latu waxaa weeyaan latunabba'unna waa la idiin warramayaa bimaa camiltum wixii aad camal fasheen jamiica acmaalikum hadday yareed iyo hadday weyneed hadday muxuu ahaaye jaliilahaa wa xaqiirahaa yaa laidin yaa la idiin warramayaa wadaalika in la idinsoo bixiyo acmaashiinnana waxaa weeye la idintusoo la idiin warramo cala allaahi ilaahay korkiisa yasiirun way ku fududahay intaa markii la soo sheegay yaa mu'miniintii baa loo dhawaaqayaayoo waxaa la farayaa iimaanka iyo qur'aanka inay qabsadaan oo kuwan ay iska dhaafaan waxaa lihi fa aaminuu rumeeya billaahi ilaahay rumeeya wa rasuulihi rasuulka nebi maxameda rumeeya iyo wannuuri nuurkii aladii anzalnaa aannu soo dejinnay fasaddiquu billaahi wa birasuuli wa bihada alqur'aani aladii anzalahu calaa nabiyihi muxamed sala allahu calayhi wasalam qur- waxaa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa iyo qur'aanka nebi maxamed lagu soo dejiyey fa innahu nuuru lwaddaa'u waa nuur iftiimaya eh rumeeya wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun wuu baatin og yahay yowma yajmacukum liyowmi aljamci wadkurka wadkuruu xusuusta daalika alyowmu alrahiib yoomka aad iyo aad u cabsi badan oo bini aadamkii meel keliya la soo joojinayo si loo xisaabo waxaa yowmaaljamci baa lagu ba- magacaabay maxaa yeelay yaj- yujmacu fiihi alawaliina waalaakhiriina fii saciidin waaxid meel baa la soo joojinayaa siduu ilaahay aayaddii suuratu huud uu u yidhi daalika yowmun majmuucun lahu nnaasu wadaalika yowmun mashhuud waa maalin dadka loo kulminayo waa maalin la soo xaadirayo daalika yoomkaasna yowmu taqaabuni maalintii ay khasaaruhu daahirayay in lagu dhacay oo lagu siray maalintii aad ogaanaysay weeye daalika kaas waa yowmu taqaabuni is-ajaridda ama isasiridda maalintay daahiraysay weeye ay daalika huwa yowmu alyowm weeye alladii yadharu fiihi qubnu lkaafiri gaalka inuu muxuu ahay uu ajarmay oo uu khasaaray iyo wa khasaaratihi bitarkihi liimaana iimaanka uu ka tegay wadaalika kaas ana almu'miniina mu'miniinti ishtarow waxay gateen aljannata jannadii bay iibsadeen bitarki dunyaa adduunyadii bay iska dhaafeen washtara alkufaaru gaaladina waxay iibsadeen annaara naartiibay iibsadeen bitarki alaakhira aakhiray iska naceen fa dahara waxaa u daahira marka hubnu lkaafiriina gaaladii inay sirmeen sidaasaa u muxuu ahaayey wuxuu yidhi culimmada waxay yidhaahdeen alkhaasin wa asluhu min alghubni wa huwa akhdu shayi shaygii oo la qaato weeye biduuni qiimatihi qiimadiisa wax ka yar oo xoolahaagii lagaaga qaato weeye waalmaqbuunu baa la yidhi kan la waxaa la sirayna man gubina ahluhu ahluhu wa manaasiluhu fi ljanna jannada iyo ahelkiisii qofkii waaye weeye maxaa yeelay qof la arkaba wuxuu ku leeyahay jannada wuxuu ku leeyahay meel mansil buu filjanna gaalkaasi hadduu islaami lahaa jannada meel buu ku la-aan lahaa markuu islaami waayey marka taasuu marka yuu ku sirmay waman yu'min qofkii rumeeyuu ilaahay yidhi billaahi ilaahay rumeeyo oo wayacmal camal falo saalixan camal wanaagsanna camal falo qur'aanku waa sidaa iimaa waxaa weeye iimaan aan camal la jirin ma jiro waman yu'min qofkii rumeeyo billaahi ilaahay oo wayacmal saalixan camal wanaagsan camal falo yukafir waanu ka asturaynaa canhu qofkaa xaggii sayi'aatihi xumaantiisii iyo sayi'aadkiisii iyo dunuubtiisii waan ka asturaynaa wayudkhilhu ilaahay baa gelinaya jannaatin beerooyin tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaalka ay socdaan khaalidiina way ku waarayaan fiihaa jannadaa dhexdeeda abadan weligoodba way ku waarayaan daalika kaasna huwa alfawsu liibaan weeye alcadiimu oo weynoo liibaan ka dambaysa aan jirin waaladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wakadabuu biaayaatinaa aayaadkana beeniyey oo ilaahay waxdaaniyadiisa awooddiisa kuwa beeniyey iyo bacdiga iyo aayaadka qur'aanka ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeye khaalidiina way ku waarayaan fiihaa naarta dhexdeeda wa bi'sa waxaa xumaaday almasiiru meel loo ahaado oo lagu sugnaado yaa yaa xumaatay waa naartaase intaa markuu ilaahay sheegay wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaalaa waxyaabaha adduunyada masaa'ibta dhacayso waxaa weye qofka mu'minka ah wuxuu og yahay ilaahay iraadadiisa qadihiisa iyo qadarkiisa inay tahay markaasuu ku sabrayaa kan kalena wuu argagaxayaa alla wuxuu yidhi maa asaaba ma kuma dhaco min musiibatin musiibo ilaa biidni illaahi ilaahay idankii unbay ku ahaatay maa asaaba axadan musiibatun fii nafsihi qofi dhib kuma dhaco waxaa weeye naftiisa ama maalkiisa ama carruurtiisa ilaa biqadaa'i illaahi wa qadarihi ilaahay qadiis iyo qadarkiisa ma ogiye waman yu'min billaahi ilaahay qofkii rumeeyana yahdi qalbahu ilaahay qalbigiisa wuu hanuuninayaa maxaa yeelay rida iyo ilaahay raadi wuu sabrayaa ilaahayna raadi buu ka noqonayaa cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi yahdi qalbahu lilyaqiin yaqiintuu ku hanuuninayaa xataa yaclama ilaa uu ka ogaado anna sidii xadiidka nabigeenna uu inoo sheegay anna maa asaabahu wixii ku dhacay lam yakun liyukhti'ahu kii gefi lahaa ma aha wamaa akhta'ahu kii gefayna lam yakun liyusiibahu kii ku dhici lahaa ma aha wallaahu allana caliimun kii ogaansho badan weeye bidaati suduuri laabaha waxa ku sugan ilaahay wax walba wuu og yahay subxaanahu wa tacaalaa wa atiicu llaaha ilaahay ateec ayaa la yidhi wa atiicu rasuula rasuulka nebi maxamedana adeeca wixii uu idiin jideeyey iyo amarka uu idin farayo iyo waxa nahyiga idinka reebayo intaba nabiga ateeca fa in tawallaytum haddaad jeedsataan fa innamaa in kale ma ahee calaa rasuulinaa rasuulka rasuulkanaga korkiisa waxaa ah albalaagu gaarsiin almubiinu oo cad wuxuu idinku yeedhayaa hanuun iyo iimaan isaga haddii aad jeedsataanna waxaad ka dhibaysaan ma leh maxaa yeele id laysa cala alrasuuli ilaa tabliiqu arisaala inuu risaalada idin gaarsiiyo unbu- unbaa korkiisa wallaahu yantaqimu miman casaahu wakhaalafa amrahu ilaahay baa ka aargudan doona qofkii ilaahay caasiyo amarkiisana khilaafo allaahu alle laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga ma ogaye jalla wacalaa laa macbuuda siwaahu walaa khaaliqa hayruh midaan isaga ahayna wax abuurayna ma jiro wa calayhi alictimaadu isagaa la cuskanayaa wa ilayhi almarjicu waalma'aabu isagaa loo noqonayaa wa cala allaahi ilaahay korkiisa un keliya falyatawakkal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta ilaahay ha tala saarteen wahuwa taxriidun waa boorin iyo waxahun lilnebiyi nabiga ayaa lagu boorinayaa cala altawakuli cala allaahi waaliltijaa'i ilayhi inuu ilaahay tala saarto oo magan galo oo waxaa weeyaan uu nasrigiisa ku kalsoonaado yaa ayuha aladiina aamanuu aayaddii aan soo sheegnay waata sababu nusuulkeeda oo haweenku ay yidhaahdeen ha naga haajirina yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebi rumeeyow inna min aswaajikum haweenkiinna waxaa ka mid ah iyo wa owlaadikum carruurtiinna caduwan cadow oo lakum idinka idiin sugnaaday faxdaruuhum ka digtoonaada qa- o- haweenka qaarkood iyo owlaadda acdaabay idin yihiinoo ilaahay jidkiisay idinka hor joogsanayaan daacada ilaahay ayay idinka celinayaan ee ka digtoonaada inaad maqashaanood addeecdaan waxaa waxaa la yidhi inna qowman aslamuu wa araaduu alhijrata fahabbatahum waxaa nageeyey aswaajuhum naagahoodii wa owlaaduhum cani ilhijra falam yuhaajiruu ilaa bacda mudda mar dambe ayay soo haajireen falammaa atow rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam markay madiine yimaadeen ra'aw nnaasa dadkii waxay arkeen qad faqahuu fiddiini iyagoo diintii bartay fa nadimuu markaasay qoomameeyeen wa asafuu way murgeen wahammuu bimucaaqabati aswaajihim wa owlaadihim inay markaa ciqaabaan baybay ku hamiyeen aayaddaa marka soo degtay laakiin aayaddu waxay caam ku tahay kullu man inshaqala can taacati illaahi bilaswaaji waalowlaadi qofka muxuuah ku shuqloomo oo diinta ilaahay kaga shuqlooma xaaskiisa iyo owlaaddiisa wa in tacfuu haddaad iska cafisaan oo wa tasfaxuu aad iska dhaaftaan oo wa takfiruu aad muxuuah u dembi dhaaftaan fa ina allaaha alle hafuurun kii dhaafo weeye raxiimun oo naxariisto innamaa amwaalukum waa lagu soo celiyey haddana innamaa in kale mahe amwaalukum maalkiinna iyo wa owlaadukum carruurtiinna fitnatun waa imtixaan innamaa amwaalukum wa owlaadukum fitna wallaahu allana cindahu agtiisay ahaatay ajrun ajri cadiimun oo weyn haadaa wabillaahi tawfiiq halkaa ha joogo darsigii